bismillaahi raxmaan raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobadeena warka galabnimo kuwada ugu doorkaroon dowladda soomaaliya oo toddobaadkan fasaxday duulimaadyada gudaha xisbiyada madax bannaan ee soomaaliya oo maxkamadda sare dacwad ka dhan ah sharciga doorashooyinka u gudbiyey dowladda jabuuti oo gurmad soo gaarsiisay maamul goboleedka hirshabeelle si wax loogu qabto fatahaadda webiga shabeelle dowladda oo shuruud ku xirtay dadka lagu soo celinayo soomaalida ay ku xaniban dalkaasi suudaan beled xaawo lagu arkayo dadka u dhimanayo cudurka coronavirus kuwaasoo ay dhakhaatiirta caafimaad sheegeen in laga helay calaamadaha cudurkaasi akhbaaraadka warkeena galabta aad ku maqlaysaan oo dibadda waxaa ka mid ah imaaraadka oo ka hadlay qorshaha ay israa'iil ugu darsanayso daanta galbeed iyo boolis iyo dad araysan oo isku ceyrsanaya waddooyinka magaalada magaalooyinka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa galabnimo isniina taariikhdu waa kowda bisha lixaad sannadda labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadeena warka kuwooda ugu doorkaroon iminkana warkaas oo faah-faahsan warar soo baxaya goordhow ayaa waxa ay sheegayaan in wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ay dib u bilowday duulimaadyada maxalliga ah ee todoba ee magaalooyinka gobolada magaalooyinka gobolada soomaaliya waxaana ay wasaaraddu ay sheegtay in ay bilaabmi doonaan toddobaadkan gudihiisa kulan gaar ah oo ay yeesheen sida la sheegay saraakiilka laanta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa ay isku raaceen in lagu dhaqmo amaro la xiriira ka hortagga cudurka coronavirus amaradani la isku raacay ayaa waxa ay ka mid ahaan ay ka mid yihiin in rayidka iyo shaqaalaha diyaaradaha ay xirtaan maaskaraha afka lagu xirto si aynan looga hortago cudurka sidoo kale waxaay sheeg shuruudaha ka mid ah in dadka rikaabka raacay diyaaradaha ka hor intaysan raacin laga dhaqo gacmaha si la mid ahna la yareeyo shaqaalaha ka shaqeeya diyaaradaha u duulayo gudaha magaaladooyinka maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho sidoo kale waxaa qodobada lagu xiray duulimaadyada ka mid ah in shan duulimaad keliya maalintii ay sameeyaan shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha dalka dowladda soomaaliya ayaa sagaal iyo labaatankii bishii maarso waxa ay si kumeel gaar ah u joojisay duulimaadyada dalka gudihiisa ah si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus xilligaasi oo kiisaskii ugu horeeyey ee coronavirus ah laga arkay gudaha dalka xisbiyada dalka ka jira ayaa waxay maxkamadda sare ee dalka u gudbeen dacwad ka dhan ah sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan fuusiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya sidoo kalena ka mid ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira ayaa waxa ay sheegtay in maxkamadda sare ay u gudbiyeen dacwad ka dhan ah sharciga doorashooyinka ay labada aqal ansixiyeen sidoo kalena uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya waxa ay sheegtay xildhibaan fuusiye xaaji in sharcigani uu kasoo horjeedo dastuurka dalka laguna degdegay ansixinta baarlamaanka labada aqal iyo saxiixa madaxweynaha soomaaliya waxayna hadalkeeda intaasi ku dartay xildhibaan fuusiyo xaaji yuusuf aadan inay kasoo horjeedaan dalka lagu inay kasoo horjeedaan in dalka lagu sii dhaqo nidaamka isla markaana ay doonayaan in dalka soomaaliya ay si ay isku xuquuq noqdaan sidoo kalena ay sheegtay in doorashooyinka dalka loo bedelo mid xisbiyeed hadalka xildhibaan fuusiye yuusuf xaji aadan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli horey sharciga doorashooyinka soomaaliya la horgeeyey labada aqal ee baarlamaanka ay ansixiyeen islamarkaana madaxweynaha uu saxiixay haatanna laga sugayay qodobo yaroo ka mid ah oo haata ay soo diyaarinayeen guddi isku dhafo labada aqal kaasoo la doonaya in la horgeeyo lixda bishan labada aqal ee baarlamaanka kulanka ay ku yeeshan doonaan magaalada muqdisho dowladda jabuuti oo ciidamo fara badan ay ka joogaan gobolada hiiraan ayaa waxay maanta deeq raashiin ah gaarsiiyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo loogu talagalay dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle deeqdan oo dhan sagaashan tan ayaa dowladda jabuuti waxa ay u soo wakiilatay saraakiil ka tirsan ciidamada hiil walaal ee jabuuti ka jooga gudaha dalka soomaaliya waxaana maanta lagu wareejiyey madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle maxamed cabdi waare korneel maxamed barkad oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jabuuti ee hiil walaal kaas oo loo soo wakiishay raashiinkan ayaa kulan gaar ah waxauu la qaatay madaxweyne maxamed cabdi waare iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyadoo oo ay ka wada hadleen sidii laga loogu gaarsiin lahaa raashiinka dadka ka barakacay guryahooda haatan ku sugan duleedka magaalada beledweyne madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa dowladda iyo shacabka jabuuti kaga mahadceliyey sida ay u garab istaageen walaalahooda ku dhibaataysan gobolka hiiraan isaga oona sheegay in ciidamada jabuuti ay si wanaagsan ula shaqaynayaan maamul goboleedka hiirshabeelle deeqdani ka timid dowladda jabuuti ee maanta la gaarsiiyey magaalada beledweyne ayaa waxa ay ku soo eedaysaa xilli weli aysan helin wax gargaar oo ku aadan dadka ka barakacay magaalada beledweyne saameynta ku yeeshatay fatahaadda webiga shabeelle safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ayaa waxa ay shaacisay inay waddo qorshe ah in duulimaad gaar ah lagu soo qaado qof walba ee soomaali ah ee doonaya in dalkiisa ugu soo laabto waxaana hase ahaatee safaaraddu ay sheegtay shuruudo lagu xirayo qof kasta muwaadin ah oo doonaya in dib loogu celiyo gudaha dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay safaaradda oo kuoo ku socday dadka doonaya in soomaaliya ku soo laabtaan ayaa waxaa lagu soo bandhigay afar shuruudood in qof walba ay waajib ku tahay in laga baaro cudurka coronavirus si loo hubiyo caafimaadkiisa taasoo ay sheegtay safaaraddu in qof aan caafimaadkiisa la baarin aan lagu celin karin gudaha dalka soomaaliya magaalada beled xaabo ee gobolka gadana waxaa sii kordhaya tirada dadka dhintay iyagoo leh astaamaha fayraska korona iyo kuwo u jiifa calaamadaha xanuunkaasi sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay dhinteen lix qofood oo markii hore lagu arkay xumad daran qufac iyo dhabar iyo sidoo kale lafa xanuun kaas oo ka mid ah calaamadaha cudurka coronavirus sidoo kalena la sheegay in badankooda laga hayay dheefmareenka maamulka beled xaabo ayaa waxay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland ugu baaqeen in gargaar qalab caafimaad ah lala gaaro degmada beled xaabe kaasoo ay sheegeen in ay jiraan kiisas la xiriira cudurka coronavirus hase ahaatee maamulku uu sheegay inaysan awood u lahayn in ay baaraan cudurka coronavirus maadaama deegaanka ama degmadu aysan oolin wax qalab oo lagu baarayo cudurkaasi dhowr jeer ayaa maamulka beled xaabo baaq u diray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya waxayna sheegeen ilaa haata in aan laga jawaabin baaqooda hase haatee waxa uu maamulka uu sheegayaa in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tirada dadka cudurkani u dhimanaya ay yihiin kuwa sii kordhaya kadib markay arkeen calaamadaha ay la xanuunsanayeen ka hor dhimashadooda tirada guud ee cudurka coronavirus laga helay guud ahaan soomaaliya ayaa gaaraya kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix qofood iyadoo tirada u dhimatay lagu sheegay toddobaatan iyo siddeed ilaa iyo hadda wax cudurka ka bogsoodayna ma aysan jirin halkaad nagala socotaan akhyaare waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo sarkaal sare oo u dhashay dalkaasi imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay in tallaabo kasta oo hal tallaabo kastaoo hal dhinac ah oo israa'iil ay ugu darsanayso qaybo ka mid ah daanta galbeed ay dib u dhac weyn ku noqon doonto hanaanka nabadeed ee bariga dhexe ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in golihiisa wasiirada ay kowda bishan julaayo bilaabi doonaan wadaxaajood ku saabsan qorshaha israa'iil ay madax banaa banaanideeda ugu ugu baaqsan doonto dhulul ka mid ah kan falastiin netanyahu ayaa sheegay in qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu bishan janaayo ee uu bishii janaayo soo jeediyey madaxweyne trump uu ballan qaado uu ballanqaaday qabsoomidda deegaanada oo ballanqaaday inuu ka qabsoomo deegaanada yuhuudda sidoo kalena waxa uu sheegay benyamin netanyahu in israa'iil ay ku darsan doonto dhulal dhanka daanta galbeed dhinaca kaleetana magaalooyin ka mid ah dalkaasi maraykanka waxaa ka socda rabshada u dhexeeya booliska iyo dad caraysan oo ka caraysan dilkii loo geystay nin madow ah waxaana maanta meelo qaar oo ka mid ah dalkaasi maraykanka kasii socda banaanbaxyada iyadoona booliska iyo dadka dibadbaxa sameynaya ay isku dhaceen sidoo kale magaalo ka mid ah ayaa waxaa ka socda bulshadii ku banaanbaxaysa ay bilaabeen in ay nadiifiyaan waddooyinkii lagu gubay taageerada iyagoona sii socda dibadbaxyada loogu soo horjeedo dhibaatada loo geystay nin afrika nin madow ah oo lagu magacaabi jiray georgia florida oo lagu dilay magaalada minneabolis dhanka kale mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa waxay sheegeen in ay maxkamad la soo saari doono booliskii ka dambeeyey dilka ninka madowga ah dhinaca kalena waxaa jira nidaam ama olole booliska uu ku wado sidii lagu joojin lahaa rabshadaha loogu soo horjeedo dilka booliska horey u geysteen ninka madowga ahaa ay ku dileen magaaladaasi minneabolis warkii galabtan akhyaaray waanaga inta ciddii warkan uu seego waxay isagoo maqal iyo qoraal bay ka heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ah warsan radio com